waxaa magaalada melbourne oo ay soomaalidu ku badan yihiin kuna taala dalka astraaliya isku mindiyeeyey dhalinyaro soomaali ay ka mid yihiin oo ku dhaqan magaaladaasi dhalinyarada oo ay xurguf hoose ka dhexaysay ayaa waxa ay isku adeegsadeen mindi iyo baangado waxaana gacanka hadalkan ka dhashay in mid ka mid ah dhalinyaradaasi uu soo gaaro dhaawac halis ah booliska austraaliya oo gaaray goobta ayaa waxa ay wararku sheegayaan in ay xabsiga dhigeen laba ka mid ah dhalinyarada halka ay baxsadeen sideed kale kuwaasi oo ay booliska sheegeen in ay baadigoobayaan weerarka ayaa si gaar ah kaga dhacay mool lagu tukaamaysto oo ku yaala magaalada waxa uu nacabsi ku beeray dadkii halkaasi ku sugnaa oo ay soomaalidu ugu badan yihiin haweeney ka mid ah soomaalidii ku sugnayd moolka xilligii uu weerarku dhacayay ayaa ka warbixisay sida ay wax u dhaceen iyo qalqalka ka dhashay gacanka hadalkaasi communitigeena soomaalida maanta qof walba meesha ayay joogtay qaar ayaa caruurtooda sinima u geystay oo because wuxuu ahay the weekend qaar meesha ayay ku cunteynayaan soomaali badana meesha lockdown ku noqotay maanta marka inta badanna afka u wada xirneyd dadka qaar waxay leeyihiin dhalinyaro soomaali ayaa ku jirta markii arinta dhacday baafo waxa igu qalqal badneyd markaan arkay qof horteeda lagu baangadeeyey oo aada dhiiggiisa aada u dhiig baxayo oo dhaawac aada u xun la gaarsiiyey si kastaba ha ahaatee weerarkan mindiyeenta ah ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan dalalka shisheeyaha ay kusoo badanayeen weerarada loo adeegsanayo mindida ama baangada iyadoona warbaahinada qaar ay sheegayaan in ay arrintani ka dambeyso in dhalinyarada ay isticmaalaan waxyaabaha maanka dooriya